mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar uga qayb galay kulan lagu soo xirayay shirweynaha dib u heshiisiinta maamulkaasi kulankan ayaa ahaa mid xal loogu raadinayo colaadbeeleedyada kusoo noqnoqday deegaanada maamulka hirshabeelle cabdulaahi maxamed cumar oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay muhiimada shirkan ka socday magaalada jowhar waa ku faraxsanahay inaan maanta oo maalin khayraada shirkaydii oo nabad ku dhammaaday oo noo soo gebagaboobo waa ka mahadcelinahaa xaqiiqatan sida habsinida ee quruxda badan ee kasoo qaybgalayaasha ama ergooyinka ka kala yimiday daafaha dacallada dowladda hirshabeelle say u ilaaliyeen nidaamka iyo sharafka iyo habsami u socodka shirka waa ka mahadcelinaynaa waxaan ka mahadcelihaynaa sida quruxda badneed ee xilkasnimada iyo akhyaarnimada iyo fahamka ku salaysan ee dooduhu u socdeen ayadana waa ka mahadcelihaynaa ugu dambeynna waxaa goobta laga soo jeediyey oo bulshada lala wadaagay qodobada heshiiska ee shirka lagu gaaray wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta iyo ergooyinkii shirka kasoo qayb galay waxay si weyn ugu faraxsan yihiin in shirweynaha wadatashiga istiraatiijiyadda dib u heshiisiinta hirshabeelle oo halkudhigiisu ahaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim alle ma bedelo qoom ilaa iyagu isbedelaan si habsami leh u qabsoomay intii u dhexaysay siddeed iyo tobanka ilaa iyo kow iyo labaatanka februaayo labada kun labaataniyo shanta shirweynaha wadatashiga waxaa kasoo qayb galay ergo matalaysay deegaanada kala duwan ee hirshabeelle iyo marti sharaf ka kala socday qeybaha bulshada oo tiradoodu isku ahayd boqol soddon iyo sagaal xubnood shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd in lagu xaliyo dhibaatooyinka colaadbeeleedyada ee ka taagan deegaano kamid ah maamul goboleedka hirshabeelle iyadoo ay ka qayb galeen ergooyinka kala socday dhinacyada dirirtu ka dhexayso